kadib burburkii dowladii dhexe ee dalka dhallinyarada soomaaliyeed ayaa wajahaya caqabado badan oo la xiriira helidda waxbarasho taya leh iyo fursado shaqo sidaasi darteed waxaa isa soo taraya dhallinyaro badan oo caqabadahaasi ka taxadara balse u arka fursad ay ku dhisaan naftooda iyo mustaqbalkooda qaar badan oo ka mid ah waxay isku hayaan waxbarasho iyo shaqo si ay u gaaraan madax bannaani dhaqaale iyo horumar nololeed cali macalin suleymaan waa arday ku nool magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxa uu dhigtaa fasalka afraad ee dugsiga sare islamarkaana ah xirfadle bartay naqshadeynta iskuulka ayuu aadaa subaxii halka galabtiina uu ku shaqaysto xirfaddiisa naqshadeynta waxa uu sameeyaa xayeysiisyo iyo boorar ay adeegsadaan ganacsiyada magaalada taasi oo uu sheegay cali inuu ka helo dhaqaale uu waxbarashadiisa ku taageero kuna maareeyo noloshiisa iyo tan qoyskaba waxaan ahay freelaser yacni ku shaqeeyo shirkado al abuur u sameeyey dhammaan shirkado waxaan u sameeyaa oo halkan aan laga soo koobi karan haddii ay tahay sidoo kale shirkadda weyn biyaha islaay aniga ayaa ah marketing ayaga ah sidoo kale isbitaalka gaboobe hosbitaal marketing aga ahay iyo sidoo kale meelo badan ay ka mid tahay jor stationar waxaan ka ahay it supporti aga ahay marka waxaan ahay waxaan isku dayay marka ti labada kun iyo labaatan labadii inaan abuuro cambani aniga io khaas ah cambani aniga khaas ah oo online ooga shaqeysan karo si freelaser ah cambanigaasi dhowr magacaan lasoo baxay dhowr brandi dadka waxay u yaqaanaan magac marka la arko astaan oo loo garanayo qofka yacnii uu kusoo xasuusan karo sida shirkadda apple oo kale marka shirkaddaas calaamadaas ay arkaan dadku waxay isleeyihin loogadan waxaa le shirkadda apple marka aniga waxaan yeestay astaan aniga loo garto oon aniga yacnii dad daafaha dunida ay ku noolyihiin ay u gartaan aan sameeyey magacyo badan oo aan soo adeegsaday balse sanadkan ti iyo labada kun iyo labaati afartii labaati shantii waxaan sameeyey loogo aniga khaasi ah oo inta nolosheeda ka dhiman aniga waan isticmaali doono magaceedana uu yahay yoolkaratifity ah waxaan yacnii ganacsi walbu aan u sameeyaa inaan shaqadooda ama u gaarsiiyo ganacsigooda meel fog ah marka alxamdulilah qof waxaan ahay freelaser ah maanta ku shaqeeyo gelin waa shaqeeyaa gelinkaan shaqeeya gelinkaan waxbarto gelinkaa kuwa waxa soo horeeya gelinkaan waxbarto subaxii hal saacibar waxaan aadaa iskuulka todoba sac lix saacaan ka imaanaa lix saac waan tukanaa xili dowradii isku diyaarinaa waa qadeynaa ha kadibna gelinka shaqada waxaan soo galaayaa todobada saac ilaa iyo habeenkii saddex saacaan shaqeeyaa marka shaqadaasna ma aan hal shaqa aan ku qabto maahan dhowr shaqaan isku qabtaa hal meelna kama shaqeeyo horta aniga ahaan horta waxaan aaminsanahay jaamacad ma aaminsan dadku waxay aaminsan yihiin jaamacadda marka laga baxo in shaqo la helaayo balse aniga waxaan aaminsanahay markaan xirfad barto inaan aan shaqo helaayo marka waa midda nolosha mar walba aan aniga ammaanka aan ku haya mar walba aan diiradda aan saara waxay tahay waa xirfad ahaa maanta yani waxyaabaha aadka ee dhallinyarada ayada oo digirihii b h d ay u wataan waxay tahay waa jaamacad balse waxaan oola talin lahaa inay xirfad ay bartaan marka waxaan baaqa ugu diri lahaa dhallinyarada soomaaliyeed inay isku daalinin ee jaamacad wakti ay ku dhumayaan balse xirfadooda ay wakti ay ku dhumayaan xirfadda ayaa ah mid guusha ay ku horseedi doonto inta noloshaada ka dhima dhallinyarada sida cali oo kale ayaa tusaale nololeed u ah sida dadaal iyo karti loogu gaari karo horumar wanaagsan